أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo talaada ah taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha ramadaan sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana saakay ku wada ugu doorka roon in ka badan laba boqoloo ruux oo muslimiin falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqayn xalay sahyuuniyadda yuhuudda ay ka geysteen magaalada khaza waxaa la baahiyey sawirada qaniimada mujaahidiintu ay ku soo furteen weerarkii cagmarinta ahaa ee ay mujaahidiintu kula wareegeen degmada owdheegle ee wilaayada shabeellada hoose safiirka kooxda riddada u fadhiya dalka maraykanka ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ee ka caraysan tallaabada lagu barakicinayo shacabka falastiin ay buuxin doonaan sufuufta xarakada shabaabulmujaahidiin kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayey weerar khasaare culus lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada shabeellada hoose ayaa ka hadashay duqeymaha diyaaradaha xabashida etoobiya ka geysteen deegaano ka tirsan wilaayadaas haweenka ku dhaqan degmada galhareere ee wilaayada galgaduud ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira farumaha hore ee wilaayadaas munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose guddi ka socday maktabka dacwada ee wilaayada baay ayaa booqday goobaha waxbarashada deegaano hoostaga degmada bardaale ee wilaayadaas intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwooda ugu door karoona haatanna u diyaargarooba qodobada warkeenaas oo dhammaystiran in ka badan laba boqoloo ruux oo dad muslimiin falastiiniyiin ah ayaa ku shahaado qaatay duqeyn xalay suhyuuniyadda yuhuudda ay ka geysteen magaalada khaza walaalkeen eliyas cabdulaahi ayaa wararka ku saabsan duqeymahaas iyo xaaladihii ugu dambeeyey inoo soo koobaya haya eliyas bismillaahi raxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka diyaaradaha maamulka gumeystaha yuhuudda ayaa habeennimadii xalay waxay dib mar kale u bilaabeen duqaymihii bahalnimo ee ay ka geysanayeen gudaha marinka khaza kadib in muddo ah oo uu socday heshiiskii xabad joojineed ee soo bilowday sagaaliyo tobankii bishii janwari ee sannadkan laba kun shan iyo labaatan maamulka sahaynada ayaa abbaaray xalay markii saacaddu ay ahayd sagaal saac oo habeennimo dadka muslimiintuna ay isku diyaarinayeen wakhtigoodii suxuurta ayuu goob walba oo ka mid ah marinka khaza waxa uu ku garaacay bambooyin xooggan iyo duqeymo bahalnimo oo galaaftay nolosha in ka badan laba boqol iyo konton ruux halka dhaawacuna uuba intaas ka badan yahay walow tirkoobkiisii ugu dambeeyey aan ilaa hadda la shaacin
حسبنا الله وانت نعم الوكيل يا رب فعليين الله يرحمك يا اخوي الله يرحمك الله يتقبلك فعليين xukuumadda arxanka daran ee benyamin netanyahu ayaa sheegtay in dagaalka wixii hadda ka dambeeya uu dib u bilaaban doono duqaymihii bahalnimo ee ay ka geysan jireen gudaha marinkana ay soo celiyeen wixii hadda ka dambeeya isagoona u aanaynaya in kooxaha muqaawamada filistiin ay diideen in la ballaariyo wejiga koowaad waxaa intaasi sii dheer walaalka in maamulka gumeystaha yuhuudda inta uusan duqeymahan bahalnimo bilaabin uu ogeysiiyey nidaamka maraykanka isagoona u ogolaaday in ay ka geystaan marinka khaza wixii xalay la ogaa ee uu caalamku la fajacay in waxaad warbaahin walba oo ka soo baxda bariga dhexe ee aad gasho aad ku arkaysaa bagogeeda hore dhaawaca iyo dhimashada muslimiinta reer khaza oo goob walba daadsan iyadoo xitaa xarumaha qaar ee caafimaadka ay buuxdhaafiyeen shuhadada halka dhaawaca qaarna loo la'yahay daawooyinka asaasiga ah sawirada ka imaanaya gudaha khaza maanta ma ahan kuwa u roon qulubta muslimiinta maadaama lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan maamulka gumaystuhu uu dib u soo celiyey duqaymihii waxooshnimo weliba isagoo ku andacoonaya in la ballaariyo wejiga koowaad ee heshiiska xilli qodobadii la isku afgartay ay ahaayeen in markii uu dhammaado wejiga koowaad si durba ah loogu gudbo wejiga labaad taasina in dib u dhaca uu ku yimaado uu sabab u yahay maamulka gumeystaha yuhuudda isla isaguna uu yahay midka garta isla leh ee dib u bilaabay duqaymaha waxooshnimo wasiirka difaaca maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa hadal uu jeediyey ku yidhi waan wadaynaa dagaalka khaza ilaa xamaas ay ka sii deynaysa dhammaan maxaabiista iyo ilaa inta aan ka gaarayna dhammaan yoolka dagaalka een waxaan kusoo ganaanudayaa war hadda soo dhacay oo ay soo tabisay shabakadda focus news een waa madaxa warfaafinta aqalka cad ee maraykanka corlina lifid oo ku hanjabaysa in albaabada naarta ay ku jebinayaan khaza iyadoona dhanka kale xaqiijisay in maamulka gumaystaha yuhuudda uu iyaga kala tashtay duulaankan uu xalay ka bilaabay marinka halka sidoo kalena ay u hanjabtay iiraan iyo ururada kale ee ay taageerto wixii kusoo kordha qodobkan waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijteenna xiga insha allah aad buu u mahadsan yahay walaalkan ilaas ayuu kaasi ahaa waxaa la baahiyey sawirada khaniimadii mujaahidiintu ay ku soo furteen weerarkii cagmarinta ahaa ee ay mujaahidiintu kula wareegeen degmada ow dheegle ee wilaayada shabeellada hoose walaalkan xaarid cabdulqaadir ayaa warkaas inoo haya waa khanaa'im uu allah barakeeyey iyo aga militari oo dhammaystiran kuwaasoo lagu daawan karo ku dhowaad afartan iyo shan sawir oo ay baahisay mu'asasada iclaamiga alkataa'ib garabka warbaahineedda mujaahidiinta al-shabaab sawiradan ay si dhab ah usoo bandhigaya nacmo xalaal ah oo ay mujaahidiintu kusoo dhacsadeen qoriga caaradiisa kadib jabkii xooganaa ee allah fildiga ee malishaadka kooxda riddadu ka dhaxleen dagaalkii xooganaa ee mujaahidiintu kula wareegeen degmada awdheegle ee wilaayada shabeellada hoose oo ay xoogga ku haysteen murtadiinta sawiradan ay alkataab kusoo gudbisay keliya khanaa'imtii kala duwaneed sida hubka iyo geebyadii kale ee laga furtay murtadiinta si alaab qabowsi ugu ahaadaan addoommada alle ee mujaahidiinta iyo guud ahaan muslimiinta dhanka kalena u carigeliyeen murtadiinta iyo siribiyiinta ay isku garabka yihiin muuqaaladan kuwooda ugu horeeya ayaa waxaadba ku arkaysaa hub aad u fara badan oo kuwa culus sida hubiyaasha iyo nooca r b g-ga iyo rasaastooda aad u fara badan haba ugu badnaadeen baalootooyinka qoryaha garbaha laga rido sidoo kale waxaa la arkayaa qoryaha sida diranduuriga u dhaca dhashiikayaasha iyo beeka emka oo ay sii dhiir yihiin rasaastooda oo tirabeel ah haba ugu badnaadaan baalootooyinka qoryaha garbaha laga gano ee r b g-ga haddii aan u laabano qoryaha culculus waxa ay isugu jiraan noocyo kala duwan oo ah hoobiyaasha wax lagu duqeeyo kamana marna sawiradan muuqaalka qoryo aad u fara badan oo ah kuwa faalka loo yaqaan iyo qasnadahooda rasaasta oo iyagana aad boqolaal ku qiyaasi karto kuwaas oo milishaadka ridaha loogu yeero gorgor ay uga carareen halkii lagu dagaalamay oo ahayd saldhigyada ay ku sugnaayeen oo ay cararka cagaha ugala baxsadeen dhab ahaantii sawiradan waxaa midka ugu soo jiidashada badan uu noqonayaa markaad aragto hubka aadka u fara badan ee leh noocyada kala duwan iyadoo ay ka dulbabanayso raadida tawxiidka waxayna taasi ka dhigan tahay in hubkan culus ay gacanta ku hayaan raggii lahaa mudnaantooda si baadilka ummadda looga difaaco islamarkaana lagu ogaarsado gaalada iyo dabdhilfyada ku adeegtaan shareecada dirirka ah waxaan sidoo kale ka marnayn muuqaaladan lagu soo bandhigay khaniimada dagaalkii awdheegle tiraadu badan oo dirisyo ciidan oo cusub kuwaas lagu arkayo agabyada lasoo bandhigay waxaana sidoo kale sawiradan qayb ka ah kumbiyuutarro aaladaha warqadaha lagu daabaco iyo kuwo kale oo fara badan kuwaas oo laga dheehan karo kuwaas ay ku adeeganayeen murtadiinta si kastaba waxaan falanqayn lagu soo koobi karin waxa ay indhuhu qabanayaan marka la daawanayo sawiradan qiimaha badan ee alkitaab ku soo bandhigtay khanaa'imtii kala duwaneed ee mujaahidiintu ku qabsadeen dagaalkii awdheegle kuwaasoo marka laga soo tago baaxadda khasaarihii nafeed ee gaaray murtadiinta marka lasoo bandhigaya heerka khasaaraha hantiyeed ee kooxda murtad gurguurta ee ka dhaxleen dagaalkaasi shukran aqoona xaarid kataib al ikhbaariyaha ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayay weerar khasaare culus lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe walaalkan abu xasaan ayaa warkaas inoo haya
fiidiyowgan uu baahiyey kanaalka kataib al ikhbaariya oo la daawan karo muddo ku dhowaad lix daqiiqo waxaa lagu soo bandhigayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka biya cadde ee wilaayada shabeellaha dhexe ugu horeyn waxa uu filinka ku bilaabanayaa ciidamada mujaahidiinta oo si toosa u bilaabaya weerarka kuna beegsanaya maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka biya cadde waxaana mar qura hawada isqabsanaysa rasaasta u dhexaysa xaqa iyo baadilka waxaa filimka inta uu soconaya la arkayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo isaga cararaya meedaanka dagaalka iyo ciidamada mujaahidiinta oo sii baacsanaya kuna eryanaya hoodka deegaanka
في الشآمل الجنان بالسعود والحنان من يعش لله يروي من دماه في السنان أرضنا صارت يباب inta fiidiyowgan uu socdo waxaa sidoo kale lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegaya difaacyadii ay horey ugu sugnaayeen ciidamada kufaarta burundi haddana ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta waxaana ciidamada mujaahidiintu ay raayada towxiidka ka taagayaan difaacyadii cadowga أباطيلي وفرقا ساقها الآيات صدقا ناجعاتي في نجاتي جوسقي فيه حياتي رافعا راسي عزيزا مخبتا لله ذاتي سوف أمضي في طريقي mid ka mid a saraakiisha mujaahidiinta ayaa isagoo ku sugan difaacyadii ay horey oga baqa carareen gaalada burundi haddana sida xoogga ah looga saaray maleeshiyaadka murtadiinta kelimad kooban ka jeedinaya difaacyada salaamku wasalaam calaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam ilaahay ayaa ku mahadsan xeeladii weyneed ee burintu degenaan jireen haddana ciidamada sudada ah ay deganaayeen ayaa soo gashay gacanta mujaahidiinta laa xaalatana walaa quwatana allahu akbar allahu akbar الأعادي بالزناد منهم كل
ugu dambeyn waxaa qeybaha ugu dambeeya ee fiidiyowga lagu soo bandhigayaa qanimadii laga furtay murtadiinta oo ay ku jiraan gaadiidka dagaalka iyo hubka culus
لا تقهقر حرم الأفراح عنهم لا تخاجل أو تعذر سوف أمضي سوف أمضي وارقبوا عزي وومضي سوف أمضي سوف أمضي حق قولي فاق نبضي حق قولي فاق نبضي حق قولي فاق نبضي
fiidiyowgan kanaalka kataiba likhbaariya uu baahiyey ayaa qeyb ka ah aflaamka kooban oo muddooyinkii ugu dambeeyey laga soo saarayay weeraradii dhaxal galay ee ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan halkaasoo ciidamada mujaahidiintu ay ka faramaroojiyeen maleeshiyaad murtadiinna oo muddo ku sugnaa haddana deegaanadaasi oo dhan waxay yihiin kuwa raayada towxiidka ay ka dulbabanayso laguna xukumaya ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid xasan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa tuulada nuurgaab ee dhacda duleedka degmada cadalle ee shabeellada dhexe weerarkan ayaa lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah oo cadowga meedadkooda ay uga carareen goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay saddex kale mujaahidiinta ayaa weerarkani kusoo furtay saddex qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo qori b k m-ka loo yaqaano oo ay wateen maleeshiyaadka riddada dhanka kale wilaayada baay ayaa ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku lugeynayay gudaha magaalada baydhaba waxaana gaaray khasaaro dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaallo culus ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee degmada janaale ee deegaanka arbaco oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay ee wilaayadaasi shabeellada hoose baaye mujaahidiinta ayaa saakay qarax xoogan la beegsaday ciidamada kufaarta etoobiya ee ku sugan garoonka magaalada baydhabo waxaana gaaray khasaaro wararkii howlgallada ayaanu halkaas kaga gudbaynaa haatan iyo wilaayada shabeellada hoose wilaayada shabeellada hoose ayaa ka hadashay duqeyn diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ka geysteen deegaano ka tirsan wilaayadaas walaalkan casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya mar uu waraysi siinayay warbaahinta islaamiga ah ayaa waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waxa uu ka hadlay duqeymihii u dambeeyey ee diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ay ka geystaan deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose taasoo geysatay khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed kuna shahiideen dad badan kulley cadowga ilaahay subxana wa tacaala markuu culays dareemo ama dhib uu ku dhaco inta badan waxay ka argoostaan dadka muslimiinta ee shacabka ah uma abayeelaan waxaa dhacday duqeymo fara badan ayaa deegaanka ka dhacay oo dadka muslimiinta ee shacabka lagu beegsanayay dhimashada hadda ilaa haddana soo gaartay waa ilaa lix shuhada ah dad muslimiin oo shacab ah ayaa lagu beegsaday dhaawacana waa toddobo oo deegaankaas ka dhacday marka ilaahi subxana watacaala dadkaasi waxa weyaan samir iimaan eheladooda allah ka siiyo dadkii shahiiday kuwa dhaawacana ilaahi subxana watacaala ha bogsiiyo daarsalaam dadkii shacabka ahaa ee joogay iyo dadkii awdheegle ee loogu tagay ee guryahooda joogay waxaasoo dhanna waxa weyaan waa duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha cadowga ee dadkaasi ku gaareen iyagoo guryahooda joogo ama qaarkood beerahooda degan arrintaas waxay ka marqaati kacaysaa kolleyba cadowga mogtahay inuusan u kala soocnayn dadka muslimiinta ah mar allaale markuu xanuun gaaro ama dhib uu soo gaaro dadka ay ka argoosanayaan waa dadka muslimiinta ah shabeellada hoosena dad shacab oo lagu laayo ama be- dad beerley ah oo meelaha lagu xasuuqo ama duqeemo dhagahooda maanta kuma cusbo dadka muslimiintana way ogyihiin ramadaanka ramadaanka ka horreeyey waa kolley waa ka warqabtaan dad masaakiin ah oo masaajid ku cibaadeysanaya tuulada la yidhaahdo baqdaad ayaa masaajidkooda iyagoo ku cibaadeysanaya lagu beegsaday maalmo ka hor dad beerahooda iska dhex joogo ayaa lagu beegsaday iyagana dad shacab ah ay ku shahiideen lama xisaabin karo cadowga inta waxa weyaan tacadi uu ka geystay gobolkaani dadka muslimiintana dee uma kala socno oo markasta waxa weyaan uu xanuun u gaaraba dadkaas ayaa waxa weyaan ku nafbaxaan oo wax dhaqan ay u leeyihiin waxaa intaa dheer ee duqeymihii shalay waxyaalaha ay geysteen waxaa ka mid ah guryo badan iyo hanti badanaa ku baaba'day ilaa iyo boqol guri meelahaasaa ku gubatay hanti badan oo dhex taallay guryahaasna waa ku baaba'een dadkii waxa weyaan dhibkaas uu soo gaaray iyo dhaawacaas iyo shuhadadana ilaahi subxana watacaala sami ilmaha ka siiyo dadkii dhaawacna ilaahi subxana wataala waxaan u weydiinayna inuu ilaahi bogsiiyo hantidii meesha ku baabadayna ilahi subxana wataala dadka samir ilmaha allah ka siiyo duqaymahan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose uu ka hadlay ayaa waxay qayb ka noqonayaan diyaaradaha dowladda salibiyadda xabashida etoobiya oo duqaymo fulinnimo ah ka geystay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayaadka galgaduud shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe shukran akhoona cazaam haweenka ku dhaqan degmada galhareere ee wilaayada galgaduud ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira farumaha hore ee wilaayadaas mar kale iyo walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali oo faahfaahinta warkaas inoo eega waa kan haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ee galgaduud waxay ku wareejiyeen mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud hadiyaad ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta furimaha dagaalka kula xisaabtamayo cadowga allah gaar ahaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada galhareeri sahaydan ay wareejiyeen haweenka muslimaadka ah ayaa waxay imaanaysaa xilli ciidamada mujaahidiinta dagaallo culus ay ku qaadeen deegaano fara badan horey ugu sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta laga xoreeyey haatanna ay ka babanayso ra'yada tawxiidka gabdhaha muslimaadka waxay kaalin muglah ay ka qaadanayaan la dagaalanka gaalada iyo gaalaracyada ku soo duulay dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii ay ku wareejiyeen mas-uuliyiinta wilaayada waxaan isugu nimiday maantay bandhig aan ku soo bandhigayno deeq aan ugu tala galnay walaalahayna mujaahidiinta oo taagan furumaha haddii aan nahay gabdhaha gobolka galgaduud gaar ahaan kuwa galhareeri waxaan leenahay alla subxaana wa tacaalaahu ha guuleeyo walaalahayna furumaha taagan oo cadowga hor taagan ilaahi subxaana wa tacaalaa hana ka jebiyo cadowga annagana waxaan u sheegaynaa inaan garabkooda nahay oo aan garabkooda taagan nahay oon ilmaha soo tarbiyeyhayno oon caagga soo tolayno oon buskudka soo dubayno oon wax alla wixii aan tabartayno ay tahay aan la garab taaganna insha allahu biidni illaahi baari waxaana ilaahay u weydiiyeynaa inuu ilaahay ka adkaysiiyo cadowga waxaan leenahay marka sabra oo ku sabra jihaadka gaaladuba iyagoo hadday dhintaan haddii laysgalana cararaayaan ay ku sabraayaan rabaan gaalnimadooda inay hirgeliyaan adinkana waxaan leenahay sabra oo ku sabra wax kale idinla sugi maayaan kii shahiidana shahaado ayuu helayaa ilaahay baa jannadiisa ku irsaaqa kii noolna ilaahay waxaan u rajeeyaynaa inuu sugnaado uu cisi iyo sharaf ku sugnaado annaguna haddaan nahay gabdhaha loo dagaalamaa kitaabka ay akrihayaan iyo xijaabka ay xiran yihiin ma idin hilmaansanin insha allahu mana idin hilmaami doono garabkiinaanna nahay oon taagannahay halkan waxaan ku wareejinaynaa mujaahidiinta deeq tanawacaad ah kala duwan aan ugu talagalnay foromaha ragga gaalada la xisaabtamaya deeqdaas oo ka kooban timir iyo buskud caag dahaarka boqol soddon iyo toddobo kartoon oo timir ah laba boqol oo caag dahaar ah siddeetan iyo sagaal jawaan oo buskud ah oon ugu talagalnay ragga walaalaheen furumaha gaalada kula xisaabtamayo garabkiinna ayaa nahay ma ahan markii ugu horraysay ee haweenka muslimaadka ay bixiyaan hadiyado ay ugu talagaleen geesiyaasha tawxiidka shukran cabdiraxiin munaasabad lagu caleema saarayey nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose walaalkan cusmaan dhuubow ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya xafladda oo ahayd mid si heer sar ah loo soo agaasimay ayna nabadoon ku dooranaysay mid ka mid ah habeelaha jareerweyne ayaa lagu qabtay degmada kamsuume oo ka mid ah degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose munaasabadda oo ay nabadoon ku dooranaysay beesha mayaase oo ka mid ah beelaha jireerweyne ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin iyo marti sharaf kale oo ka kala socotay beelaha jireerweyne ayaa waxaa beesha mayaase ay ku dooratay nabadoon towfiiq cumar kaas oo hadda noqonaya nabadoonka cusub ee beesha ugu horreen waxaa munaasabadda ka hadlay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ah suldaanka guud ee beelaha jireerweyne isagoona soo dhoweyn kadib nabadoonka iyo beesha mayaasaba kula dardaarmay inay ka qayb qaataan jihaadka waddada allaah ee maanta may kasta qaybgalnay xaflad macnaha heershe eed insarey oo dhigadoyta macnaa xafladdaas oo macnaha beelaha jareeroweyne beel ka mid e gaar ahaan beelweynta manyaasa macnaa manyaasa ee curad waaye sagaal laf iyo ka koobaya sidii hadaayu macnaha nabadoonka ka dhawaajiyey waa beesha macnaha anmanaa anka jifa badan ama anka laf badan wey maasha allahu tacaala insha allahu tacaala beesha macnaa maylaye nabadoonka maxamuud tawfiiq cumar siinka aqbalni haddii isiniisheentan nin una khayrka kasaana wana ila shaqeeyeen haddii ilaahay dhaho su dhowaayane macnaa beesha maylika rabe marka nabadoonka meelilaka duubi ina lanka dhaafne garabdhelo roogsido sidoo kale qaar ka mid ah nabadoonnada beelaha jiriirweyne ayaa iyagana kelimad soo dhoweyna ka jeediyey munaasabadda nabadoonka beesha manyaasa ma indirdaarime dadka kuwarhaay kormeer dadkaada nikiindhiibi tolka kiindhiibi kharash kiinkabiyan koronhaay ti kalena mayanla mayn sheegase jihaadka inaa ka qaybgalaan ina gaalaska dhicino gaala milidaarsud korto suldaanow nabadoonow gorobka allaha galo dadaali dadaalkiin nabadoon beel beelaha ka mid ah beelaha jariirweyne beel ka mid aha beesha manyaasa ee mayleya nabadoona sheenteen nabadoon maxamuud tawfiiq cumar nabadoonow ka qaadini kisu dhawaayane waana maylanaa cadaalad iyo nabad
iyadoo xafladda laga jeediyey kelimaad ku saabsanaa doorashada nabadoonka cusub ee beesha mayaase ayaa waxaa ugu dambeyn munaasabadda hadal ka jeediyey nabadoonka cusub ee beesha mayaase nabadoon maxamuud towfiiq cumar wuxuuna beeshiisa ka codsaday inay la shaqeeyaan islamarkaana isagana uu noqonayo mid u adeega danaha beesha dooratay
ma in doorateena in ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabshee i sunnadiis iyo jihaadkaan isinku hogaamiyo in doorateena wax kal maanta isin in doorateena male anna siinka aqbali in ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabshee i sunnadiis iyo jihaadkaan in isinku hogaamiyo anna siinka aqbali isinka qaade maanta waxii caalamka socda maywa aljihaadu fii sabiili illah waikhwaani fillah nimcatuljihaadnas aragtan waayo maanta amnigan istiqraarkan iyo geedoon hoostiya fadhiina may ka halni waa nimcatuljihaad weye muddooyinkii lasoo dhaafay beelaha jiriirweyne ayaa uu kala baratamayey doorashada nabadoon ku dhaqa shareecada islaamka iyadoona qaar badan oo ka mid ah beelaha jiriirweyne ay duubteen nabadoonno cusub kuwaasoo qayb ka ah nabadoonnada wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe shukran akhwana cusmaan ugu dambayntiina guddi ka socda maktabka dacwada wilaayada baay ayaa booqday goobaha waxbarashada deegaano hoostaga degmada bardaale ee wilaayadaas mar kale iyo walaalkeen abuxasaan oo inoo faahfaahiya warkan waa kan
waftigii ka socday maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay islamarkaana muddooyinkii ugu dambeeyey ku jiray kormeero dhanka dacwada oo ay ku marayeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay ayaa markan gaaray deegaano hoostaga degmada bardaale ee wilaayada baay halkaas oo ay kulamo kala duwan kula qaateen waxgaradka nuqabada ganacsatada iyo waalidiinta deegaanadaas deegaanka kurtun oo ka mida deegaanada hoostaga degmada bardaale ayay gaareen wafdigan iyagoona halkaasi sidoo kale booqasho ugu tegay goobaha waxbarashada ee ku yaala deegaankaas waxay booqdeen dugsiyada qur-aanka kariimka oo gaaraya lix dugsi oo lagu barta qur-aanka kariimka si tajwiid ah
amman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب waxaana dhigata arday gaaraysa laba boqol iyo konton arday waxaa sidoo kale ay booqdeen oo deegaankaasi ku yaala markas ay si gaara u dhigtaan haweenka muslimaadka tirada haweenka markaskan dhiganaysa ayaana gaaraya konton gabdhood oo markaskan dhiganaya intii guddigan ay ku sugnaayeen deegaanka kurtun ee hoostaga degmada bardaale waxay la kulmeen odayaasha nuqabada waxgaradka ganacsatada iyo waalidiinta deegaanka iyagoona kala hadlay sida lagu horumarin kara barashada qur-aanka kariimka iyo guud ahaan cilmiga sharciga qaar ka mida waxgaradka deegaanka ayaana kulamadaasi ka hadlay ha dhowaada walmaal ha dhowaada anti hana boogati ha dhowaada siditaalak ha dhowaada eebta adinyaa haralla astur walaala laadna kiirgelina ha dhowaada ejari hasanaadna alla siinkusii inti hana boogateen dembigiin dembi waalidkiina alla dhaaf may ballan siinkuu qaadane walmaada hana boogati gobolii degmo isla jeerta walaayaadka kulmon isla jaraan may ballansinkugaane iniyoonay walbarashada ciidanka dadaalno taajuud iyoonay gelino ballansinkugaadaan awalan may sheeganaha dadweynaha sida atinu gobodla sheegow ama waalidiinti lamaada ba'na waalidiinti may balanaha awlaadiitin geeka guulaysadan guulwiinga la heli ilaahay may ku rajayaana ini tanti kusii wiin hatan ilaahay nasiiyaa ku rajayaana hatana may kala faraana ini hatana roorki roor lamaadlaka dara maalimiintana saas oo kale yeelana guddigan ayaa imtixaan ka qaaday ardayda dhigata dugsiyada qur-aanka kariimka oon sidaan hore u sheegna gaaraya lix dugsi waxaanay abaalmarino qaali ah siiyeen guud ahaan ardayda oo dhan si gaara waxaa loo xusay ardaydii safka hore ka gashay imtixaanaadkii laga qaaday dugsiyada qur-aanka kariimka haddana may kala fadaana dadkii kaalamo galeen inii walyaro jawaa'isa liinkutara galila siiye inti kala hertay kaalangan galnaynayoona gacanta laka daara insha allahu madarasada koowaad oo kaalan koowaad gali may aha madarasatu cali bn abi aalib macalin sheenelera macalin xuseen macalin yaan wiiran hadiisnan ta taalanin kooya macalinka lamaadunan wiiran madarasada lamaado macalin shownan wiiran waa ubay ibnu kacab macalin sheenelera macalin cabdulxafiid insha allah walaalka macalin cabdulxafiid isunanin kooyoy waa kaalimihii inka horeeyo madaarista dugsiyada qur-aanka iyo galaan
booqashadan ay guddigan ku tageen deegaanka kurtun ee hoostaga degmada bardaale ee wilaayada baay waxaa ka horreysay socdaal dheer oo ay ku soo mareen deegaano hoostaga degmooyinka labaatan jirow baydhabo iyo buurxakabo waxaana lagu wadaa maalmaha soo socda inay gaaraan deegaano kale oo hor leh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay aad buu u mahadsan yahay walaalkeen abu xasaan warbixintiisaas aad maqlayseen ayaa u dambeysay warkeennii subaxnimo saakay tan iyo kulantideena dambe dhegeystayaal warkan lamida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiinu nooli kulantee wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma alnasiir wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu